maamulka gobolka banaadir ayaa saacadii la soo dhaafay shaaciyey kiisas ku aadan xanuunka h i v oo ay sheegeen in laga helay qaar ka mid ah dadka ku nool muqdisho oo ay ku jiraan kuwa ajaanib ah balse waxaa hadalkaasi ka hor yimid wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka oo eedeen u jeedisay maamulka gobolka banaadir cali xaaji aadan oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan jirin cid xaq u leh inay shaaciso xogga caafimaadka la xidhiirta oo aan ka ahayn wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka mooyaane inay wax shaaciso cid xaq ule ma jirto wasaaradda caafimaadka waxaan rabnaa wax scientific ku dhisan oo la hubiyey oo la jegareeyey oo daqiiq ah ayaan ummadda u sheegaynaa lama joogo waqti laisqabqabsado iyo waqti maaragtay xelo laisku qabsado lama joogo waa in la noqdaa one team oo maaragtay iskaashado oo isla shaqeeyo ma aha inay jasiirado kala go-an oo qolo walba ay madax bannaan tahay in la yahay ma aha waxa uu muujiyey in isbarbaryaac iyo nidaam darre ay ka dhex jirto dowladda federaalka taasi oo caddeen u ah eedeen ay dad badan horey ugu jeediyeen dowladda federaalka dadka soomaaliyeed ayaa waxay beelaha u noqdeen cudurro sida ay sheegayaan dhakhaatiirta soomaaliyeed iyadoo aysan jirin dowlad ka hortagaysa waxyaabaha ugu badan ee cudurka laga qaado ramadaan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa wuxuu sheegayaa in cudurka aidiska intiisa badan uu soomaalida uga yimaado waddamada kenya iyo etoobiya annaga hadda soomaaliya waxaan deris la nahay labada dal ee kenya iyo ethoobiya waa baxar kufriya iyo baxar bada ayay soomaaliya u dhexaysaa la yidhaahba etoobiya oo aan naqaanno hay-addeeda ee la yidhaahday the ethoobian public health institute waxay caddaysay ee qoraalkeeda ciwaan uga dhigtay h i v related estimates and protection in ethoopia for the year 2022 2023 maxay ku caddaysay in dadka etoobiyaanka ee cudurkan la daalandhacaya ama ku dhacay ay gaarayaan tiradooda ay dhaaftaba xataa gaarayaan maaha lix boqol iyo toban kun oo etoobiyaana waana waddan nagu furan oo deris nala ah sidaa la socotaan waddankaas asigaa ciidankiisa ayaa waddankeenna dhooban ee jooga soomaaliya sidoo kale dalka kenya hal milyan ayaa cudurkan la daalandhacay oo u buko u jiifo waaba iska daayay intaas inay ka sii badayin hay-adooda addee n f d hadda soomaaliya qaybta ay xoogga ku heestaan bal fiiri soomaalida meesha joogto waxay aad uga calaacalayaan oo ay ka cabanayaan waa ayaga hadday dil tahay hadday cudur taab waxay u yahaysteen ma leh haddana waxaa foolxumo ah in ninkii xasan sheekh ahaa in uuba ku daraba soomaaliya ou yidhi ha lagu furo oo ay ku biirtayba waddammada h i v idiska ugu daran ee bariga afrika ku yaal ee e a c loo yaqaan east african community waa waa waa nasiib darro dadka adduunka ku nool ee qaba cudurka aidiska waxaa lagu qiyaasaa inay tiradoodu gaadhayso afartan milyan oo qof waxaana sannad walba u dhinta dad tiradoodu u dhexayso lix boqol iyo soddon kun ilaa iyo hal milyan oo qof dhakhaatiirta iyo culimmada ayaa marar badan ku teliyey in bulshada ay ka digtoonaadaan waddooyinka sabab u noqoni kara in la qaado cudurkan halista ah